madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa xarigka ka jiray saldhigga dhexe ee booliska caasimadda hargeysa oo dib u habeyn iyo dib u dhisba lagu sameeyey waxaana ka soo qeyb galay xarig jarka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan hoggaanka ciidanka booliska iyo marti sharaf kale oo ka socday qeybaha bulshada taliyaha ciidanka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi xasan ayaa ka warbixiyey dibudhiska lagu sameeyey saldhigga dhexe booliska caasimadda hargeysa mudan madaxweyne waxaannu bilownay annagoo ku dhiiranayna hamigaaga istaraatiijiyadaad nagu hogaaminayso inaannu bilowno saldhiggan dhexe iyo qaybtan galbeed ee isku jira ilaaha boqorkiina wuu nagu guuleeyey oo maanta saaad indhahaaga ku soo aragtay mudane madaxweyne sidii hore iyo si u dhow toona aan ahayn oo aannu ka qabannay dayactir aannu dhismihii hore dayactiray iyo dhismayaal cusub oo badan baanu ku samaynay mudane madaxweyne qorshaha iyagu kuma ega saldhiggan oo keliya waxaa hadda gacanta lagu hayaa oo socda waqooyiga magaalada hargeysa waddada berbera koridhor ee labada boqolah oo magaalada hargeysa aada ugu fiday saldhig aannu iska kaashannay annagiiyo dowladda hoose oo imminka gacanta lagu hayo oo socda ciidanka biliisku waa ilaaliyaha nafta maalka iyo sharafta muwaadiniinta iyo ajaanibka sida sharcigaa dalka ku jooga qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda xarig jarka ayaa bogaadiyey dhismaha cusub saldhigga booliska iyagoo u mahad celiyey madaxweynaha somalilan hoosha uu u hayo bulshada ku nool somalilan maanta ciidanka sidan u qurux badan adigoo madaxweyne ah saldhigyoo san inoogu qurux badan marxalad ka duwanayd sannado dhoweytolo ka hor oo halkan aniga iyo wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan mudane khadar aanu kula kulannay iyo maanta muuqaalka ay madashani leedahay oo wax taariikh laga qori karayo laakiin ilaahay baanu doonaynaa inaannu ku mahadinno oo aanu ugu mahadnaqno innagoo nabadgelyo haysanna dowladnimo haysanna aduguna madaxweyne aad tahay madaxweyne aan cadho iyo ciil iyo cuqdad cidnaba u qabin waxaan jecelaynaya ar ka warramo saldhiggan waxaan u malaynayaa sidii loo dhisay malaa shan iyo afartan sannadood inaan dub loo wareegin taliyaha cusubi markuu hoggaanka yimi ee talada loo dhiibay wuu ila tashaday wuxuu guhi waxaan doonayaa saldhiggaa inaan bilaabo run ahaan anigu waan ka yar gowsadeege waan ka boqo waxaan waad cusub tahay xukuumadduna way cusub tahay miisaaniyaddana kuma jirto wuxuuhi madaxweyneaan la tashanno alxamdulilaahi rabb alcaalamiin madaxweynuhu isagooy ka go'an tahay guud ahaanba inuu ciidamada amniga dhiso sidii ciidamada qaranka u soo qarameeyey ee loo soo diiwaangeliyey ayuu yidhi saldhiggaa waad bilaabaysa wakaa talii fadhiya dowladnimadu shacbiga reer somaliya ogaan horta waa biliiska iyo nabadgelyada hadduu maanta maayarka hadda new york la yidhaahdaa yimaado amba ka berlin yimaado wasaaradda arrimaha gudaha kuma soo horaynayo wuxuu odhay ortaliska bilayska igeeya amba saldhigyadiina halkaas waxay ka muuqanaysaa muraayadda nabadgelyada waddanka cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro madaxweynaha maamulka somalilan ayaa sheegay in muhiimad weyn u leedahay ciidanka booliska dibudhiska lagu sameeyey saldhiggan isagoo oo u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismihiisa inaan saldhiggan maanta joogo taariikhdu waxaa weeye aabbahay baa bilaysahayo saldhigganna waan iman jireenoo yar aabbahayna uu ka shaqayn jiray saldhiggan muddadaa gaabnayd ee xukuumaddu jirtay ama taliyuhu joogay iyo siduu isu bedelay saldhiggu guud ahaan qaybihiisoo dhammi meelaha dadku dee lagu hayo gefka sameeya oo kor loo qaaday oo xuquuqdii muwaadinka la ilaaliyey in meel munaasiba lagu hayo inuu musquul helo inuu masaajid helo askarigu meeluu seexdo inuu helo waxaasoo dhammi waxaas leeyahay muddo kooban inay ku hirgalaan oo horumar sidaa taliyuhu sheegayeyna dee fikradda isagaa lahaa laakiin waanu ku dhiirigelinay inuu tallaabo inuu tallaabadaa qaado ee xukuumad ahaan ee waxaan kaloo mahadnaqaynaa cid kastoo dee gacan ka geysatay maanta isbeddel ba weyn baa ka muuqda Een, qof kastoo dee dembi sameeya waa la qaban karaa sharciga cid ka sarraysaa ma jirto Een, laakiin dowladnimadu de waa qorisu dhiib maanta innagaa nimi berrina qaar kalaa iman doona inta joogtuba markaa waajibku saarayay wixii ay qaban karayaan inay qabtaan saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa oo dib u dhis casri ah oo dhan walba leh lagu sameeyey ayaa kaalin ka qaadan doona amniga magaalada hargeysa